waxa weeye in doorashada waktigeeda lagu qabto dadaalla waan ugu jiraa madaxweynaha waa kii halkaa laba golas koola hadlayla saacad in la kordhiyo diyaar meyi mar labaad mar saddexaad waa ku celiyay haddana waa ku celinayna annagu waxaan ku soconnaa sida dastoorku dhagaashantiisa markay dhammaadaan in doorashada in la qabto weliba waa dadaalaynaa cid walba inay dadaasho weeye wixii forca majoor ah awood annaga naga baxsanay hada ilahay baa ku shaqale laakiin annagu qorshaan ku taaganahay waa kaa waxaan ku sheegayaa waxaanu halkan waarid ku saxeixnay in doorashada waktigeeda la qabtiyo diiwaangelinta waktigeeda lagu dhameeyo saddexda xisbi qaran commissionka madaxweynaha warqad raaci lifaaqa inay saa ku gasho oo qoladii naga caawisaa doorashooyinka wuu u diray dhaqaalaha xagga xukuumadda waa ka diyaar wixii qeybtii kasoo aadaysay dee waanu isla ognahay mucaaridka oraa waanu wad sexnay oo qorshaanu ku wad soconaa iyaga iyo qolada naga caawisa doorashooyinka nairobi joogta iyo commissionka meesha fartan lagaga fiiqaya weli maanaan garan waanu u wada joognaa waxaanaan tallabaana wada ogeyna ma qaadno marka annaga laasina maraysa dee cidda walaacisada weydiin annagu meel loo fidhaawaan annaga iyo mucaaridka iyo commissionka doorashooyinka iyo qolada ay naga caawisa wax intaan isku waraacnin madaxweynahan aan warqadii kan wad sexan halkaa waxaan kaga laaban gaarna loogu seera dee garan maayo iyagu waxay noo sheegeen talaaba waxa aanu qaadnay waxaanaan isku ogeyn eenu annagu qaadnay haddaanu kumiyo xukuumadda nahay uun ha sheegaan